xiriirka dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka galmudug ayaa agab isboorti gaarsiiya dhalinyarada magaalada camaare ee galmudug waxaa kasoo qayb galay dhalinyarada maamulka magaalada camaare iyo xiriirka kubadda cagta maamulka galmudug iyo marti sharaf kale gudoomiyaha magaalada camaare sugaal cali ayaa ka mahad celiyey qalabka lasoo gaarsiiyey marka koowaad ilaahay baa mahad iskale marka xiga waxaa u mahad celinaynaa taliyaha qaybta iyo taliyaha xasilinta degmada sabab u ahaa inayna soo gaarto agabkan sboortiska waxaa kaloo u mahad celinaynaa dhammaan bahda sboortiska ee la socota waxaa idin leenahay waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol alaabtaanna waa alaabtii hordhaca ahayd na soo gaarsiideen markaan kadibna waxaa u maleyeenaa inaan magaalooyinka weyn oo degmooyinka ah la tartami doono la taliyaha dhankii sboortiska wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka galmudug cabdifitaax cabdulaahi iyo qaar ka mida madaxdii kasoo qayb gasho ayaa sheegay in qalabkaani uu yahay bilow qalab kalena la keeni doono magaalada camaara maanta waxaan joognaa degmada ugu facaweyn gobolka mudug camaara waxaana la joognaa bahweyntii sboortiska reer camaara gudoomiyaha sboortiska degmada camaara sidoo kale waxaan meesha goobjoog ku ah taliyaha qaybta sidoo kale taliyaha xasilinta degmada aad baan uga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee noogala soo qayb galeen xafladan agabkan waxaana soo gaarsiiyey xiriir kubadda cagta iyo wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha galmudug waan uga mahad celinaynaa sida quruxda badan ay noo soo agaasimeen anagoo mar haddii sboorti ay joogto waxaa dhammaaday maanta waxaan joognaa camaara camaaro sidaad ogtihiin waxa aan maanta hortaaganahay waa arrimihii oo isboortiga ayaan isboortigii deeq loogu talagalay ayaan rabnaa maanta inaan ku wareejinno waxaad ogtihiin isboortiga muhiimadda uu u leeyahay degmada waa isdhexgalkii bulshada qalabka isboortiga ee la gaarsiiyey magaalada camaara ayaa kaalin ka qaadan doona in dhallinyarada ay ku horumariyaan xirfadahooda isboorti